abaarahan sida weyn u saameeyey dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xilligan ay bilowdeen in ay dadka u geeriyoodaan oonka iyo haraadka ka jira deegaanadaasi iyo gaajada waxaana lagu soo waramayaa in wiil yar oo labiyo toban jir ahi uu u geeriyooday gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada dhulka miyiga ahi ee fogfog ee u dhexeeya biroole iyo buulaxaaji sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka ciise axmed maxamed ciise borow oo ka mid a dadka ka soo jeeda deegaanada ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa v o a uga warramay xaaladda dhabta ahi ee ka jira deegaanadaasi biyo la'aan rasmi ah dadka heshay gaadiidaa loogu dhaaminaya biyihii gaadiidkii waa waa ka soo laabtay roobna weli lama helin laakiin hoosingow iyo kismaayo inta u dhexaysa dadka maanta meesha yeella waxay u baahan yihiin dad islaamah oo u gurmaday u baahan yihiin waxaa ka mid ah kulbiyow ilaa iyo eelboorka kismaayo inta udhexaysa dhinacaana istanbul bernasey ilaa iyo biroole aaggaanay ku jiraan dadka loodii waa ka dhammaatay hadda biyola'aan fara badanna waa haysaa ceel ma jiro warihii waa dhammaadeen balli laga cabaa ma leh malkaday awal dadka ku nafdhoorsan jireen malkadii biyo ma leh khadiijo xaaji yacquub oo ka mida bulshada rayidka oo toddobaadkan gaartay deegaanada ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa v o a uga warantay waxa ay indhaheeda ku soo aragtay intii ay ku sugnayd deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada kismaayo hadda hal cunug uu ku dhintay dad kaloo garaaw waa la sheegaya oo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo wixii wax macnaha wax laga sheekayn kara ma aha markaad dawiyada iyo meelaha ceelasha markaad taagan tahay oo sida yaaq bashaar oo kale markaad taagan tahay haadweyn oo kale marka biyaha meelaha laga dhaaminaya aad taagantahay aadana ooyin baa ku qabanayso xaaladda wadanka ka jirta xaalad caadi ah ma aha abaartaa abaar laga sheekayn kara ma aha wallaahi abaartaa qofkii waa arka oo maan dhex taagan ama meesha istaago unbaa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatada wadanka taago wadanka dhibaataad taagan baahi baa taagan ummaddii xoolihii way ka dhammaatay meel walba oo soomaali ay joogto abaar baa ku haysato khaasatan jubbaland dadka jooga abaar baa haysato abaar aan la soo koobi karin oo reer jubbaland oo khaas ay u taho abaar xoog le baa ka jiro walaal ummadda islaamka iyo beesha caalamka iyo ciid walba oo dadka u gurmanayso waxaan ka codsanaynaa dadka in si bali'aadanimo ah si arxan naxariis ah khadiija xaaji yacquub ayaa sheegtay in xilligan loo baahan yahay in gurmad deg deg ahi loo fidiyo oo la badbaadiyo dadka ay xoolahoodu ku leedeen abaaraha dad badanna ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada bulaxaaji kaamjiroon cabdalla biroole ilaa deegaanka yaqraar oo lagu soo warramayo in dadku ay daadsan yihiin hareeraha waddooyinka xooluhuna ay deegaanadaasi ku baaba'een xoolaha dadkii xoolihii hadda waaba layskala soo tegey dadkiiyaa caymo u baahan xilliga maanta aan joogno seen dad ku caymin karna ayaa taagan inkastoo culamaa udiin iyo dad ay gurmadeen wixii wax hadda ummaddii islaamka ah meel walba ay joogaan inay gurmadaan waa muhiim dadka wayaantaa jooga waa dad dhibaataysan tabaalaysan xoololey ahaa xoolo ku tiirsanaa waa dareemi kartaa qof xoolo ku tiirsan oo xoolihii intay ka dhammaadeen lafihiisii maanta caymo u raadinayaa taagan maanta lafa cayma raadin baa taagan maahe xoolo warkeeda aadan uma jiro waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala ummadda inuu ilaahay roob u keeno waxa caymin kara maanta ummadda alla subxaana wa tacaala caymin karo caymatii alla waaye walaal marka dhibaatadaasaa taagan shariif ibraahim goobweyn oo ka mida mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland ayaa dhankiisa ku biiriyey qayladhaanta in gurmad deg dega lala gaadho dadka ay abaartu saamaysay dadka hadda qarka u saaran dhimasho xoolo marmar baniaadan hadday taagantahay sheekada xoolo lagamaba sheekayn karo marka dadkii aaday u baaba'ayaan oon wax ugu badanoo laynayn oon waay hadda meel bini'aadan ah uu dhintay abaar uu dhintay waxaa ka jirta deegaanka galbeed gaar ahaan ilaa inta udhexaysa kaamjiroon ilaa iyo birool inta udhexaysa yaa hadda qof bini'aadan waxuu abaar u dhintay ka jira naloo soo sheegayaa qof waxaa waaye wiil adiga ilaa iyo dhowr toban jir ah intay micnihii roobaa daala dhahay guureen roobkiina ay gaari waayeen yarkii wuxuu gaajo iyo biyi la-aanu ugu dhintay dadkii meesha laga soo qaaday xoolo warkeeda iska daayiga lasoo badbaadiyey maalmihii dambe waxaa si weyn u sii xoogaystay abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi inkastoo deegaanada qaar ay roobab ka da'een haddana weli waxaa muuqanaya dhibaatada ay geystay abaarta ee ku dhufatay meelo badan oo jubbaland ka mid a waxaana sii kordhaya qayladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraagahi oo badankoodu ay xooluhu uga leedeen abaaraha ka jira deegaanadooda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo